waxbarashadu waa hubka ugu weyn oo loo adeegsan karo in lagu bedelo adduunyada goor hore dalkeenna waxaa ka hirgelay dugsiyo waxbarasho midhaha ka dhashana waxay yihiin kuwa la guranayo balse ilaa iyo hadda dadkeennu kama xoroobin heryada jahliga kalabar bulshadeennu sida la wariyo waxay la nooshahay mugdiga nolosha barnaamijka aqoonkaal wuxuu kula wadaagayaa sida lagu horumarin karo waxbarashada dadkeenna iyo helinka ugu sahlan ee looga adkaan karo jahliga ka dhegayso barnaamijka aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo khamiis ah sideedda fiidnimo ama ka dhegayso aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo jimco ah abaare sideedda fiidnimo
ismaqal habboon dhegayste kuna soo dhowow barnaamijka aqoonkaal oo ka mid a barnaamijyada toobadayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kubcinta garaadka aqoondoonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka uu salay ardada herarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa inuu yani yani u kala caddahay waqtiyadiisa yani inuu maare inuu maareeyo waqtiga aad maaraysid wax kasta yani yani u noqonayso aas aas waxaa ka mid a sidoo kale inaad kala priorities u kala samaysid galaasyadaada waxa ku saabsan hababka maaraynta walwalka ardaynimada marka qaabkaa ku helay fursad waxbarasho ee turkiga sida lala socdo maxaa la lahaa barnaamij waxaa jira la dhahayo turkey busdar scholarship waa program sanadla ah qaabkay ugu suura gashay cabdinaasir isaaq in fursad waxbarasho oo bilaash ah uu ka helo dalka turkiga qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadir cabdi hagaag ma jiro qof ka tallaalan mawjadaha walwalka ee soo wajaha dadka xiliyada kala duwan waa shay loo siman yahay oo qof walba soo wajihi kara si gaara ardaynimadu waa xalad wadata cadaadis iyo culaysyo kala duwan waa xalad uu ardayga u baahan yahay isgarabtaag ardaydu waxay ka mid yihiin dadka u nugul walwalka iyo niyadjabka maadaama ay dagaal kula jiraan caqabado badan oo la rabo inay ka gudbaan istreesku wuxuu qofka ku dhacaa marka cadaadiska saaran maskaxdiisu uu ka bato qiyaasta tamarta ee ku jirta jirkiisa haddii cadaadiska saaran maskaxdaadu uu noqdo mid ka badan tamarta jirkaagu soo saarayo waxaad ku jirtaa mawjado walwal iyo walbahaar wadata balse haddii tamartaadu ka badan tahay cadaadiska maskaxdaada saaran xaaladaadu way hagaagsan tahay waxaa sidaas yidhi mid ka mid ah khubarada dhinaca maskaxda caafimaadka ku takhasusay haddaba si aan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan hababka ardaygu u maarayn karo walwalka la soo dirsa iyo sida ay muhiim u tahay in garab la siiyo ardayga marka uu xaaladan wajaho ayaan ka waraystay aqoon-yahanad ayaan maxamed ugu horreyna waxaan weydiiyey waxa ay tahay maaraynta walwalka ardaynimada marka ugu horeyso walwalka ardaynimada waa wax mar walba arday kasta soo wajaha waxayna kaga imaaneysaa ardayga oo looga baahan yahay yani koorsooyin kala duwan oo qaadanayo inuu waqtiyadooda kala ogaado sidoo kale in looga baahan yahay assignmentiyo inuu xilligooda ku gudbiyo waxaa kaloo looga baahan yahay ardayga oo saaran walwal oo saaran in imtixaan kusoo food leeyahay islamarkaana u baahan yahay inuu diyaar garoobo waxyaabahaas oo kale yani waxay keenaysaa arday inuu walwalo laakiin waa walwal un mar kasta ka yani ka fursanaynin laakiin walwalka heerka uu la egyahay mar walba waxay ku xiran tahay ardayga siduu u maareeyo asaga walwalkaasi ayaan dabcan markaan u nimaadno dhinacyada hadda aad tilmaamtoo kale oo aad sheegtay imtixaanaadkaoo kale marka maxaa iyaga ugu wacan in ardayda ay aada uga walwalaan oo kale
horta bini-aadanka wuxuu u samaysan yahay yani neerfa dhan baa yani mas-uulka ah oo mar walba activate garaysmo mar kasta oo wax kusoo wajaha sympathetic nervous system baa la yidhaha mar walba waa yani mar walba aad dareentid inay yani wax kugu soo wajahan yihiin si automatica jirkaada hormoneskaasa yani nervous systemkaasa yani activate garoobaya oo yani u jawaabayo inuu waxaas u diyaar garoobo ama inuu ka cararo marka mar walba yani waa welwel loo baahan yahay laakiin sida yani uu ardayga yani uga jawaabayo ayay ku xiran tahay yani tusaale ahaan hadduu ardayga isku diyaariyo walwalkiisa yani imtixaanka oo kale wuu yaraanayaa hadduu xilli hore ka jawaabo su-aalaha looga baahnaa ama assignmentiyada looga baahnaa inuu gudbiyo walwalka wuu yaraanayaa haddii waqtigiisa yani u kala cad yihiin oo u kala maaraysan yahay xiliyada uu yani u qaadanayo noloshiisa caadiga ah oo familigiisa dhalinyaradiisa dadkiisa kale ula qaadanaya iyo xilliga waxbarashada ugu talagalay hadday cad tahay mar kasta welwelka uu si yaraa mar walba uu yani ardayga uu yani leeyahay maarayn fiican oo xilligiisa ah waqtigiisa ah wax wal welwel kastoo ku foole ama ha ahaada imtixaan kusoo foole ama ha ahaada assignment keligiis uga jawaabo ama chapters ka mid a casharada oo looga baahan yahay inuu yani ka jawaabo waxyaabahaas oo dhan waxay ku xiran tahay siduu asaga u maareeyo mar kasta oo maareyntiisu fiican tahay welwelkiisa uu yaraanaya waa tahay maxay ku keeni kartaa ardada haddii cadaadis badan la saaro mar walba horta ardayga cadaadis baa saaran oo ah inuu xilli go-an assignmentsigii aad kusoo gudbisid oo yani haddaa ka dibamartid xilligaas assignmentloogu talagalay yani lagaama aqbalaayo sidoo kale imtixaanku wuxuu leeyahay dayland fixed ah oon la bedelaynin oo xilliga ay tahay inaa yani migrasid oo yani imtixaankaas isku diyaarisid mar walba marka cadaadiska uu baahan yahay ardayga saaraya waxaa si najaraal uu saaran yahay oo akademiyada ayaaba u samaysan inay cadaadiso ardayga sababtoo ah waxaa loo sameeyey dayline xilli go-an oo yani assignmentiga lagu soo gudbiyo xilli go-an oo imtixaanaadka la galo xilli go-an oo yani discussionkaas la sameeyo xilli go-ana galaasyada la galo waxyaabahaas oo dhan waa waxa loo habeeyey oo academically u habaysan inuu ardayga cadaadis saaro si ardayga yani u noqdo qof productive oo yani waxyaabihii goolkii laga lahaa akademiyada oo ah inuu yani natiijo fiican keeno inuu wax fiican barto inuu maadadaasi yani si fiican uga dhaadhacdo oo beritoola uu dadka u aqbalo hadduu dhaktar noqonayo uu noqdo dhaktar fiican oo ka dhaadhacsan waxyaabaha yani uu galaas kusoo qaatay hadduu noqonayo macalin hadhowdii maadadaas cilmi badan uleh oo waqti badan geliyey research fiican geliyey wax badan akriyey yani waxay la mid tahay resource uu samaysanayo markuu ardayga yahay uu hadhowdiina bulshada ula imaan karo marka haddee markasta cadaadiska ay yaraato yani ardayga uu laf istaaro cadaadis yar oo yani tusaal ahaan imtixaanka markuu gudbinayo yani galayo kor aada iskugu diyaarinid haddii assignmentiyada xilliga loogu talagalay xil dambe oo yani ku diyaariyo oo xilliga loogu talagalay uu gudbino wax badan uusan research garayn ama una baarin waxyaabahaas oo dhan waa wax yani dib ugu noqon doonta ardayga laakiin jaamacadda iyo qolada akademiyada mar walba waxay u sameeyeen yani hadaf ay leeyihiin golis ardayga hadduu one two three four five sameeyo saan intaas hadduu yani sameeyo inuu yani maadadaas uu ku guuleysan karo hadduu assignmentiyada intaas ileeg hadduu baaro intaasoo maada hadduu akriyo intaasoo maqaal inuu yani wax ka ogaado yani markasta ardayga professorka ayaa yani formulate gareynaya habka uu rabo ardayga uu rabo inuu soo saaro marka mar walba macalinka yani waa pressure positive oo saarayo ardayga in yani si uu u noqdo qof yani waxtar yani wax soo saarkiisa uu fiican yahay in uu yani u formulate gareeyo habka uu rabo yani ardayga inuu soo saaro ma inala wadaagi karta marka qodobo ardayga uu kaga gudbi karo walwalka lasoo gudboonaada mar walba yani ardayga waxaa looga baahan yahay markuu nolosha waxbarashada ku jiro inuu yani yani u kala caddahay waqtiyadiisa yani inuu maare inuu maareeyo waqtiga aada maareysid wax kasta yani yani u noqonaysa aas aas waxaa kamid a sidoo kale inaad kala priorities u kala sameysid galaasyadaada in aan schedulekaada uu ku cad yahay xilliga assignmentiga yani lagaaga baahan yahay inaad ku gudbisid sidoo kale inaa taskiska yani lagaaga baahan yahay inaa yani yareysid tusaale ahaan oo kale waxyaabaha ardayga yani dib uga dhiga yani inuusan wixii loogu talagalay inuu sameeyo waxaa kamid ah in ay ku adag tahay oo kale tusaale ahaan taaskaas inuu sameeyo inuu dhibaato ka dareemayo saas darteed marka qaar waxay kuu sameynaysaa inaa yani dib u dhigatid oo aad waxyaabo kaloo fud sababtoo maskaxda dadkas waxay jeceshahay wax yaroo sahlan inay ku mashquulsho in sid wax kaloo adag inay sameyso marka ardayga inuu yani mar kaste waxyaabaha uu isku diraayo naftiisa inuu yani kala organize gareeyo oo kala cadaato maanta tusaale ahaan laba jabtar haddii looga baahnayo oo kale inuu dhaho waxaan akrinayaa laba baal oo kale yani mar kasta oo soo celcelisid taasigii ood yaraysid waxay yani waxay soo celcelinaysaa motivationkaada waxayna maintain garaynaysaa inaa maalin kasta wax akrisid oo yani xilli hore aada diyaar garoobi sidoo kale waxaa kamid a yani xiliyadaada firaaqada leedaha oo kale in aysan yani hal dhinac keli kaaga badanin waxaan ognahay inuu qofka dhaqdhaqaaq sameeyay exerciseka inay yani wax soo saarka ardayga inay badiso oo maskaxda markasta dhaqaaq samayso oo markasta yani waxsoo saarkeeda uu badanayo inuu ardayga uu ka duwanaa dadka caadiga oo schedule uu leeyahay oo kamida noloshiisa inuu exercise gareeyo ee waxaa ognahay yacni sidoo kale stresska waxyaabaha yareyn kara waxaa ka mid a inuu eh, deep eh, breathing inuu sameeyo kale waxyaabaha yani inuu inuu naftiisa barto aa ka mid ah sidoo kale xilliga uu ku fiican yahay inuu wax xifdiyo xilliga uu ku fiican yahay inuu focus sameeyo xilliga energigiisa active yahay inuu yani waxyaabahaas oo kale uu barto ayaa yani muhiima sidoo kale haddii environmentkiga waxyaabaha ka hor imaanaya kamid tahay ardayga oo kale hadduu meel ka duwan yani meeshuu ku noolaa wax ku baranayo sidoo kale yani in uu sameeyo inuu la qabsado oo stresska ee kaga imaanaya dhinacaasna ee yani inuu iska yareeyo Een, sidee muhiim u tahay in la garab istaago ardayga inta uu ku guda jiro waxbarashadiisa Ah, runtii ardayga keligiis mar walba yacni eh, kama soo bixi karo een waxyaabaha looga baahan yahay hore uga hadalnay oo ka mid tahay eh, waxyaaba akademiga la xiriira Een, waxaa ognahay een ardayga waxbarashada iyo nolosha intaba inay qarashaad u baahan tahay Ee, mar walba wuxuu u baahan yahay marka ardayga si stresska u yaraado in la garab istaago ama familigiisa ha ahaato ama cid kaloo caawinaysa ha ahaato in yacni oo helo cid ka caawisa waxyaabaha uusan asaga awood u lahayn waxyaabahan ka hadalna oo kale ay ahayd yacni waxyaa ku saabsan inuu galaaskiisa manage garay inuu time ku gudbiyo assignment waa waxyaabo yacni uu saameyn karo laakiin waxyaabaha qaar waa waa qaar external tusaalaha ardayga hadduusan haysan qarashaadka isaga bixinaya jaamacadda oo imtixaankii isku diyaar garaynayo laakiin welwel ka badan uu hayabo Ee, imtixa- lacagtii iskama aada bixin fiigii imtixaanka sidaa uga qayb qaadanaysaa yacni focuskii iyo concentrationka uu saari lahaa akriskii waxyaabahaas way yaraanaysaa marka waxaan dhihi lahaa waxyaabaha ugu muhiimsan marka laga taro moral supportka la siinaayo eh, yacni een, ardayga waxaa kaloo muhiima inuu eh, waxyaabo problem oo financial ah dhibaato dhaqaale yani inaan laga ilaaliyo yacni sidii u xalin looga xalin lahaayoo kale saas darteeda wada een, ee, dad badan oo adduun kamid a waxay sameeyaan scholarship scholarshipyadaas waxaa lagu caawiyaa ardada aan awoodin inay wax bartaan yani inay yani iska bixiyaan fiiga laakiin u baahan inay wax bartaan oo kale Een, in yani jaamacadaha qaar ay kusoo kordhiyaan kale scholarshipyadaas oo kale kuwa localka ah Een, waxyaaba stresska ardayga ka yareyn kara waa aragnaa mar kasta yani ardayda haddii ay bixin waayaan qarashaadka galaaska laga bixiyaa Een, waxyaaba stresska sii kordhin kale kamid tahay iyo ardayga inuu drop out sameeyo oo jaamacadii ama iskuulkii iyo waxbarashadii inuu iskaga haro sababtoo ah dhaqaale ee la xiriirta laakiin waxyaabaha ku saabsan yani waxa academic ku saabsan haddii aysan external jirin sidaanka hadda ka hadalno oo kale waa waxyaabo ardayga yani uu yani markale ku xiran tahay oo keliya inuu asaga ismaareeyo Een, waa tahay bal een, waxaad ka warantaa kaalinta ay ku lahaan karaan saaxiibadiisa fasalka ama een, asxaabta ay isku fasalka yihiin kaalinta ay ka qaadan karaan maxaa la yidhaahdaa een, walwalka marka uu ardaygu soo wajaho si ay u xaliyaan haa galaasyada yani mar walba een, waxay ardayga keligiis maaha yani waxay isla qaadanayaan arday een, galaas kasta ama koorso kasta marka mar walbo yani waxay ku xiran tahay ardayga arday waxaa jira concentrationkiisa uu fiican yahay markuu ardayga kale ee la wadaagayo ee discussion sameynayaan waa sababta yani mar walba macalimiinta qaar ay u isticmaalaan group reading ama group task ama in si group ah ardayda wax loogu daro Ee, isagoo macalinka og yani inuu arday keligiis kasoo bixi karin een, waxyaas uu u diray ama assignmentigaas uu doonayaan inay qof qofka kala caawiyo si stresska uga yareeyo Een, wax soo saarkoodana uu ka badnaado marka wada wada fadhiisigii wax wada akriska iyo ku hareereensaha dadkugu yani isku dan aad tihiin oo isku galaas yihiin waxay yareysaa yani stresska ardayga ee haysan kara waxayna badisaa ay mutaseed gareysaa inay dad kaloo lamid ay jiraan oo isku galaas yihiin oo isku wax looga baahan yahay Een, yani waa qeyb kamid a qeyb caawin karta ardayga sidoo kale environmentkii ka saacidi kartaa yani qofka markasta haddii uu loneliness dareemo kelinimo dareemo oo markasta galaaska iyo udhexeeya cashir keliya waxay noqonaysaa pressure gooni ah oo keligiis fuula laakiin haddii ay jirto marka qaar arday oo yani ku dhex jiro oo eh, la tacaamulayo la quslaayo oo environment ka duwan sometimes galaaskii oo oo helayo waa waxyaabo caawin kara ardayga Een, maxaan ku dhahaye een, kalsoonidiisana kono- kor u qaadi kara iyo ku dayashadiisa Een, waa tahay ugu dambeyn een, maxaa talooyin ah oo aad soo jeedinaysaa Een, waxaan tala ahaan usoo jeedin lahaa ardayda khibrad ahaan een, in ay mar walba yani ay een, waxyaabaha looga baahan yahay inaysan dib u dhiganin assignmentiyada sidoo kale waxyaabaha aniga aan khibrad ahaan uleeyahay waxaa kamid ah inaa assignmentiyada xilliga lagugu talagalay xilli ka horeysa inaad sii sameysid Een, taas waxay fududeynaysaa in yani waqti firaaqa inaad heshid xilligii aad ka welweli lahayd daylinekii kugu dhow inaa xilli ka horeysa aad yani waxaadi agti ay ku diyaarsan yihiin sidoo kale waxaa kaloo khibrad ahaan aan farsinta ardayga ahaa oo muhiima ardayga inuu isticmaalo waxyaabaha lagaaga baahan yahay mar walba inaad yareysid aad yani aada issaarin wax badan booliskaada inaada badinin mar walba inaad wax yar aad ka bilowdid markaas markaas waxay yani kaa caawinaysaa inaad motivation ahaatid oo yani aad ku degdegtid inaad markasta wixii aad iska sameysad ama assignmentigii ama cashirkii akrin lahayd whatever ay tahay laakiin sidoo kale ugu dambeyn waxaan dhihi lahaa ardayga inuu wakti helo oo oo yani oo oo mar walba uusan waktigiisa un wada saarin inuu wax akriyo twenty four hours wax akrisid waxaa ka muhiimsan saacado gooni ah oo u talagashay inaad wax akrisid iyo kuwo kale ood yani aad ku sameysid noloshaada kale inaad exercise sameysid aan kuwaha soo hadloo kale iyo waxyaabaha kale oo fadligaada ay kaaga bahanta inaad facamid taas waxay yani yareynaa sidoo kale pressureka marka markasta inuu yani ardayu ka doonaado oo wixiisa organize ay u ahaadaan wuxuu u baahan yahay maanta inuu qabto daily task inuu sameysto maanta maxaan rabaa inaan sameeyo maxaa maanta liiga rabay aan sameeyey inuu yani sidoo kale uu sameeyo waxyaabo inuu kalaro inuu isticmaalo qaar green ah iyo guduud iyo jaaloo kale tusaale ahaan maanta waxaan rabaa inaan sameeyo waa kuwa greenka qaarka yani aan beri kale aan sameyn karo inaan blue ka dhigto maalinta ku xigta u dambeysa kuwaan sameynaya inaan red ka dhigto yacni inaad adiga samaysatid mar walba inaad develop garaysid hab adig kuu gaara mar walba ardayga waxaa isbedelaya khibradiisa iyo markuu wax akrinaayo iyo sida noloshiisa ardaynimo sidoo kale inaad baratid xilliga kugu habboona adi energygaada iyo concentrationkaada uu fiican yahay ma aha ardaykaas inuu habeenkii keliya wax akriyo haddii energygaada uu badan yahay inaad subaxii akri sidoo kale subaxiiba akrisa habeenkii xilli horaad same seexan kartaa ama waxaad sameyn kartaa habeenkii oo kale exer mar walba baro xilliga kuugu habboon iyo kuugu muhiimsan aad yacni aad productive tahay ama energygaada iyo concentrationkaada uu sareeyo wayaha iskurao kordhaan sugayna la soo gaadhay maante
mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu diirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay rediyow himilo
waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka aqoonkaal oo kaaga imanaya idaacadda himilo markaana bartamihii sanadkii labada kun sideed iyo tobankii ayuu ka helay cabdinaasir isaaq fursad waxbarasho oo bilaasha dalka turkiga fursadaas oo u fududaysay inuu ka dhigto heerka labaad ee jaamacadda dalka turkiga balse helitaankeeda waxaa uga baxay waqti iyo dadaal wada socda taas oo ahayd mid uu ku taamayay xaqiijinteeda cabdinaasir ayaan kala sheekaysay isaga oo ku sugan dalka turkiga sidii ay ugu suura gashay helideeda fursaddan deeqda waxbarasho ah ee turkiga waxaan helay sanadka markuu ahaa labada kun iyo siddeed iyo tobankii bartamaheedii may xiligaas inay ku aadeen iyadaha qiyaasaha xiligaas oo micnaha badanaa ku beegan xiliyada finalka maxaa la lahaa jaamacadaha ay galaan marka september ayay daraasadeeda waxbarashada ii bilaabatay marka qaabkaa ku helay fursadda waxbarasho ee turkiga sida lala socda maxaa la lahaa barnaamij waxaa jira la dhahayo turkey buslar scholarship waa program sanadla ah oo dowladda turkiga wasaaraddeeda waxbarashada maxaa la lahaa iyo dhalinyarada iyo sboortiga iska kaashadeen taasoo maxaa la lahaa guud ahaan wadamada adduunka maxaa la lahaa soo xareyn karaan ardayda ku nool haba u badnaadaan qaaradda africa marka sanadkii ku dhawaad shan kun oo ardaya maxaa la lahaa loo qoondayaa in lagu soo qaado turkiga lagu keeno marka sidaas ayaan kusoo xareeyey nasiib ahaan marka sidii ayaana ku helay waatii xarunta waxbarasho ee aada dhigato xarunta waxaa ka barta waa maxaa la lahaa magaalada kaysiri dhahan oo dhacda bartamaha turkiga waxaan ka bartaa jaamacad la dhaho erges university oo ku taala maxaa lahaa isla kayseri marka sidoo kale magaalada hadda joogo kayseri oo kale waxaa wax ka barta ku dhawaad maxaa la lahaa boqol arday oo soomaali ah oo isugu jira heerar kala duwan ee waxbarasho dugsiga sare qaadhigtaa jiro sidoo kale maxaa la dhahaa heerar kala duwan ee jaamacadda ha ahaadan bachelor master iyo maxaa la dhahaa b h d ba marka dhammaan fursadahaas maxaa la dhahaa ayay qaarna ku imaadeen qaarna waa arday baraafado maxaa la dhahaa halkan waxbarasho ku barto marka siyaabaha lagu kala helan maxaa la dhahaa dee qofba si uu ku imaadaa turkiga tusaale ahaan oo kale ardayda qaar waa sideeda oo kale maxaa la dhahaa buslaarigaas ay kusoo guuleysteen waa borseys dowladda maxaa la dhahaa turkiga ka kaashanaysa ardadaas inta la keenaayo mid kaloo waxaa jira isna maxaa la dhahaa ay maalgeliso wasaaradda awqaafta arrimaha diinta oo isagana diyaanad scholarship la dhaho oo maxaa la dhahaa qaabkaas halkan ku imaado sidoo kale waxaa jiro scholarships la siiyo maxaa la dhahaa iskuulla kamid a iskuullada maxaa la dhahaa turkida ay maalgeliyaan sida macarif oo kale oo jaamacada qaar xiriir la leh turkiga marka siyaabooyinkaasi maxaa la dhahaa ardayda turkiga ay ku imaadaan maxaa farqi ah oo u dhexeeya wax ku barashada soomaaliya iyo dalka hadda aada joogto oo kamid a wadamada horumaray
runtii waa kala fahmi karaa maanta heerarka ay kala joogaan soomaaliya iyo turkiga anigoo liideen maxaa la dhahaa dalkeena haddana maxaa la dhahaa heerka waxbarasho ee turkiga wuxuu la jaanqaad yahay wadamada maxaa la dhahaa yurub istaan ahaan marka la fiiriyo waxaasna waxaa aada u weyn systemkooda dowladda iyo dhaqaale ahaan maxaa la dhahaa tusaale oo kale turkiga jaamacadaha ugu badan ee waxaa laga dhigto waa jaamacada public ah marka waxaa laga yaabaa gobolka walbo maxaa la lahaa iyo magaalo walbo intaasoo jaamacadeed oo dowladeed inay ku yaalaan marka iyo kuwo kaloo private ah marka soomaaliya waxaa laga yaaba hada keliya in hal jaamacadeed maxaa la lahaa oo public ay ka furan tahay oo taa xitaa madhow la aasaase marka system maxaa la lahaa shaqaynayay intaas sano waa qiyaasi kartaa maxaa la lahaa farqiga u dhexeyn karo marka la bardhigo wadankeena inkastoo wadankeena maxaa la lahaa sanadihii dambe naftirkiisa waxbarashadiisa maxaa la lahaa heerkiisa iyo standardkiisa maxaa la lahaa mar walba uu heer sare gaaraayo cabdinaasir oo ma rajeynaysaa tacliintaad kusoo barato turkiga inaad dalka dib ugu soo laabato aada uga faa-ideyso bulshadaada waa sax maxaa la lahaa riyo walba qofka uu ku fikiraayo markii wax uu soo barto waa inuu maxaa la lahaa wixii cilmigii uu soo faa-iideystay iyo maxaa la dhahaa khibradii uu kala soo kulmay maxaa la dhahaa wadamadan wax uu kusoo baranayay inuu wadankiisa kusoo celiyo marka rajaas waa maxaa la dhahaa rajo qof walba oo soomaali ah oo maanta wax ka baranaya turkiga ama wadamada kale maxaa la dhahaa yurub mase latin america oo kale wax ku dhiganaya muhiimadooda ugu weyn waxaa waaya inay wixii fursad ay heli waayeen ardada qaar ee wadanka joogto inay dib ugu soo celiyaan wadankiina maxaa la dhahaa ay kaga faa'iideeyaan fursadaha bannaan iyo gaabiska jiro iyo maxaa la dhahaa wax walba oo ku saabsan ugu dambeyn maxay tahay fariintaad la wadaagayso ardada soomaaliyeed ee jecel inay ka faa'iideystaan deeqaha waxbarasho gaar ahaan dalka hadda aada joogto adiga
runtii fursado badana maxaa la dhahaa adduunka ka jiro sanad walba maxaa la dhahaa websaydyada maxaa la dhahaa uga caansa hadaad gasho waxaad helkaysaa fursado tiro badan oo ka banaan maxaa la dhahaa waxbarasho oon maxaa la dhahaa musuqmaasuq iyo wax la xiriira maxaa la dhahaa aysan jirin oo qofka maxaa la dhahaa shahaadadiisa iyo qaabka wax u diyaarsado uu kusoo xareynayo marka haddii nasiibkiisa iyo waafajinta alla maxaa la dhahaa iskaashtaanna maxaa la dhahaa laga yaabo inuu helo marka waxaa kula boorin lahaa inay maxaa la dhahaa soo tijaabiyaan nasiibkooda soo xareeyaan dadaalaan aysanna quusanin waxaa laga yaabaa in hal sano laba sano maxaa la dhahaa barnaamijka kuu soo bixi waayo sanadka saddexaad maxaa lahaa uu kuu soo baxo marka dhammaan ardada waxaa ku dhalin lahaa maxaa lahaa inay fursadahaas ka faa'iidaystaan ayagoo heli karo maxaa la dhahaa deeq waxbarasho intaa ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka aqoonkaal oo kaaga imaanayay idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo intaad ambalay filada inigu ka tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilaysbay ku tahay awlaada ku dara dugsiga